رمضان قد أهله بالصيام وأطله مسعدا أهلا وخلا لكه في كل حين رمضان قد أهله بالصيام وأطله مسعدا أهلا وخلا لكه في كل حين لكه في كل حين
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada nagala xiriirta ee kuna soo dhowaada barnaamijkeenna fataawaha ramadaaniga
وللفحشاء صد وللعفران مهن خلقه طور يزيد يا أخ الإسلام هيا لتمت قلبا سويا واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين رمضان المحسنين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لته في كل حين لته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطلا مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأضل مسعدا أهلا وخلا لته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأضل مسعدا أهلا وخلا لته mar kale iyo mar kale kulanti wacan oo wanaagsan ee khiyaarta hawada nagala xiriirta ee walaalaha muslimiinta ahow meel kastood joogtaan waxaynu idiin leenahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun barnaamijkeenna ayaynu sii gudageli doonnaa insha allahu tacaala ee fataawaha ramadaaniga barnaamijkaasna waxa uu yahay mid dhegaystayaasheenna qiimaha badan ee iyagu su'aalahooda ay ku soo gudbiyaan fariin qoraaleedka barnaamijkaas ayaynu insha allahu tacaala sii gudagalaynaa qaybihiisa hore barnaamijka inta aan u gudagelin su'aalaha inta aan soo bandhigin oo aan waraaqaha dib u kala furin aynu eegno asheekh nuur macalin cabdiraxmaan walustaad oo isagu ah mid ka mid ah culimaauddiinka soomaaliyeed oo barnaamijka marti inoogu ah isla mar ahaantaana su'aalaha aynu weydiin doonno waxaynu t markaa maalinkii hore oo aynu ka soo gudubnay sheekhaynu soo su'aalnay su'aalo dhowr ah oo shacabkeenna muslimiinta ah ay si aadiya u fahmeen iyo jawaabihii markaa ay ka heleen su'aalihii ay soo bandhigeen hase yeeshee maanta waxaa halkooda aynu kasii wadi doonnaa su'aalihii sheekha aynu weydiinaynay iyo masaa'isha kala duwan aynu soo weydiinayaan shacabkeenna muslimiinta qaybahooda kala duwan ee fariin qoraaleedkayna u soo diraya laakiin sheekha ugu horeen aan ku soo dhoweeyo mikrofoonka ustaad faley tafadal mashkuur
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه الله سبحانه وتعالى سيع أيام هذا يوسغناتي darsiga ee fataawaha ramadaanka ku saabsan walaalaha su-aalaha ka soo jeediyay waxaan leenahay dhammaantiinba jasaakum allahu khayran ragga ka soo jeedihaya ama guud ahaan ragga iyo haweenkaba waxaan leenahay jasaakum allahu khayran cilmigu ama aqoontu ruux walba meelay u joogtaa waxaa la rabaa wixii uu yaqaano ruuxu inuu gudbiyo wixii uusan aqoonineh uu baadigoob u galo oo markaa ganacsiga cilmigu sidaas waay tijaarada ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku sheego tijaara lan tabuura ah ganacsigaas waa inaan sidaa u fahno ruuxa mas'alada uu yaqaano isigoo allah dartii u gudbina waa inuu u gudbiyo walaalkii ruuxa masalada markaas ka maqanne waa inuu weydiiyo ruuxu markaa uu sileeyahay waa yaqaanaa waa arintaasu ee mid ku xiran fataawaha iyo barnaamijka hadda aan u fadhino fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun haddii adugu aad idinku aadan ogeynina dadka markaa xusuusta aayaddu waa caam meel walbay gelaysaa dadka markaa arrinta xusuusta weydiiya waxaa ugu horeeya marka waan isku baraarujihaynaa hal mas'alo haddaad barato mas'aladaas waa inaad dadka u sheegto hal mas'alo aan aqaanaaho masaa'il badan anigu ma aqaanee dadka maxaan wax uga sheegaa waxba ha dhihin shaydaan yowna sidaa kugu wasaa yowna kugu waswasan ugu waswaasin sababta waxa waaye midka hadda ah su-aalaha aad weydiiyeyso dhowr masalo u yaqaanaa maaha macnaheedu inuu masaa-isha dhan yaqaano macnaheedu ma aha cid sheega kartana maanta ma jirto waa lagu kala dheereeyaa uun masaa-isha garashadeedo sida dadku ay ugakala ugu kala dheereeyaan ayay uun masaladu ku saabsan tahay mooyaane mid masaa-isha dhan yaqaana ma jiro taas horta waa inaan ogaano insha allahu tacaala oo markaas haddii aan masalo walboon baranno dadka u sheegi lahayn annagunaan ku camal fali lahayn markaas cilmigu wax badan ayuu haddaba dhexdeena ku badan lahay laakiin maanta waa yar tahay waxaan aragna ganacsigan hadda suuq oo kale waxaad arkay hal baqaaroo sokorna la soo gelinaayo sokorna laga bixinaayo maxaa ugu wacan ruuxan wuxuu rabaa sokorna inuu soo gashado siina gado midna inuu sii bixiyo cilmiga saasoo kale waayo waa bixine waana su-aaley wahaakadaa ayaana laga rabaa inaan masaa-isha ka faa'iidaysano macnaheedu ma aha aniga masaladan waa lay sheegay waan iska dhaafa haddaad iska dhaafto oo weliba iyo lagu su-aalo adigu aad qariso waxaa haddaba khatar ama waciid weyn hanjabaad weyn ayaa ka soo aroortay in berri dhacay ama galaan naara lagu gelinaayo haddii adiga aan lagu su-aalin laakiin aad ogtahay ruuxaanu inuu baahidaa qabo laakiin uusan dareensanayna inaad u sheegtaa laga rabaa man ra'aa minkum munkaran waa taih ummadda muslimkaad marka taas ayaan ku baraarujinaynaa waxa ugu horeeyo inaan barano ay tahane waa allah subxaanahu wa tacaala inaan horta baranno taasa ugu horeysa maxaa yeele iimaanka aan hadda in badan akrinayno ilaahay noogu nicmeeyey waxaa aayadda siyaamka ku saabsan alla ku bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun yaa ayuha aladiina aamanuu alleh dad badanaad marka arkaysaa oo iimaankiina ku tirsanaya soomkiina ama si uun u dhibsanaya ama aanba soomaynba meelaha qaarkood taasu maxay tahay macnaheedu iimaanka tirsiga uu ku tirsanayaa waxay tahay mid hoosaysa ama mid sidii la raba aan ahayn oo alla subxaanah wa tacaala ruuxu waa inuu yaqaano waayo waxaad arkaysaa suuratu likhlaas oo kale hadda waataan ku bilownay waxay ku saabsan tahay alloo iskayna baraay inuu yahay midkaasuu keligiisa baahi oo dhan midka lala aado inuu yahay midkaan wax dhalin asiganaan la dhalin wax lamiduhun ayna jirin waa suuratu likhlaas suuradda alla subxaanah wa tacaala inaad cibaadada u barax tirta ku saabsan waay haddii aad alla cibaadada inaad u barax tirta aad rabto waa inaad horta alla taqaan sooma taasaa marka suuratu likhlaas nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay u dhigantaa qur-aanka oon bishii qur-aanka ku jirno qur-aanka saddex ka meel hal meelay u dhigantaa innaha la tacdilu thuluth alqur'aan xadiid macnihiisi yaa ayuu nabigu calayhi salatu wasalaam arrinkaa ku qeexay qur-aanka haddii soddon jusoo maaha toban jusay kaligeed u dhigantaa maxaa le waxay ku saabsan tahay sifatu raxmaan sidii saxaabiga uu cadeeyey radia allahu canhu marka waa inaan alla baranno haddii lagu yidhaha allah ma taqaanaa waa inaad tidhaahdo huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waa aayaadka yani qur-aanka marka tilmaamayso qaabkan kaloo cirka allihii abuura waayo dhulka allihii abuura aniga allihii abuura waayo wax walba allihii wax walba iska maamula wax walba taasuna way sii soconaysa marka insha allahu tacaala dadku inay bartaan cilmigaas oo aqoontaas ay yeeshaan oy alla horta bartaan kadibna malaa'igtiisii kutubtiisii rusushiisii maalintii dambe iyo sidaa inay haddaba tiirarka iimaanka oo dhan ay u bartaan oo markaa fiqhiga aad fahmayso ama diinta fiqhigeeda waxaa ugu horeeya awalan fiqhu liimaani billahi walyowmi alaakhir man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin xadiidka waataan ku darnay oo aayadda markaan akhrina aan akhrina asigana bukhaari muslima wariyeen ruux alla khayr la rabo wuxuu fahansiiyaa diinta islaamka sidaa darteeda waa inaan ku tartannaa oon ku loolannaa sidaan alla u bara lahayn aanu bara lahayn aakhiro maanta isfahanka ummaddii gaalo iskabadaa iyagu mar horey dhaceene annagii muslimka ah ayaa isfahankeenna xumaaday in badan oo ka mid a haddaa tiraa kitaabkee sunnadu way kugu filan yihiine kaalayoo baro wuxuu ku leeyahay ee adduunyaan doona anig adduunyaan rabaa dee adduunya haddaad rabto adduunyaday aakhirada allees kale wuxuu markaa haddii aad alla barato ood alla rumayso adduunya aakhiro asaas ka leh asigaasaa marka kuu qorshaynayo wixii uu kuugu talagalay adduunya aakhirada markaas wadadeediiyaad haysaa taa haddii layidhaha waxay ku leeyihiin maya wuxuu ku fiirihaa ninkan warka soo jeedihayo wadaadkau fiiriha markaasuu leeyahay wadaadkan diinta kitaabkee sunnada bara macnaheedu wadaadkan oo kala naqa soo ma wadaadkana waa wadaad jilicsan oo lacagna ma haysto hadda madaxnimona ma hayo oo quman haddii marka aad warkaa u sheegto waxa maskaxdiisa ku soo boodaya markiiba muuqaal ah macnahaasu wadaadkanoo kala naqo miya taasaa kusoo boodaysa warsaa ma aha ee macnuhu waxa waaye kitaabkaee sunnada haddaad barato ee rumayso ee ku socoto adduunya aakhiraad heli laakiin waxaan ahwaaulbashar oo lagu leeya qaanuun caalami weyo caalami maahee haddaad tiraa waan barana adduunyada kaliyahay ku saabsantaha cilmigaasi ku saabsanyahy aakhiro shaqa kumale yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wa hum cani alaakhirati hum khaafiluun aakhiradana way ilowsan yihiin soomahan daahiran min alxayaatuna ay yaqaanin inta muuqato noloshan dhow ka mida yay aqoon u leeyihiin wa hum cani alaakhirati hum khaafiluun marka dadka waxaan ka rabnaa inay fahmaan war kitaabkaee sunnada bara marka lagu leeyahay wax kasta ee nafci kuule adduun iyo aakhiraba allah haddaba kugu tilmaamaya kaala bara waay maxaa yaele alloo adiga ku abuuray wax walba abuuray soo ma oga wixii ku anfacaya waxaan ku anfacayn soo kale ma yaqaan haawaay alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir waa ogyahay allihii abuuray asiga ayaa ogaal buuxa leh wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilma yacni cilmi shay kastabaasaa cilmi ku kooba ina allaha yaclamu antum laa taclamuuna allaa og idinkuna ma ogidin sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu kula hadlaayo waxyuu ka hadlaa wamaa yantiqu cani alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa ka dhawaaqi maayo hawadiisa naftiisu waxay jeclaatee waxuu ku dhawaaqa oo kaliya waxii loo waxyoonay idan marka walaalaheen oo ramadaanka bishan khayrka badan oo inaan gaabiski ka soo noqonnona laka raboon alla subxaana wa tacaala muxuu naga rabaa aan dhahno waa inaan ogaano waxa ugu horeeya inay tahay inaan balfahanno iimaankaasu waxa haddaba uu keensanaya maxaa iimaanka aqoontu kalama fuqaan wa qaala aladiina uutuu alcilma waaliimaana laqad labithtum fii kitaab illah waxaa ilaahay tilmaamaa suurat ruum oo kuwa adduunyo kaliya yaqaan aakhirana ilowsan oo bilowgeeda ku sheegay dhexdeeda ama aakhirkeeda wuxuu ku sheegaa wa qaala aladiina uutuu alcilma waaliimaan aqoontaya iimaanku way wada socdaan haddaad tida aqoonyahan aan alla aqoonin ayaan haddaba ka qaadaha usha ii qabanaya way kuu dhammaatay hoog iyo balaayo kaliyaad adduunkana maciisatan dhankanaad noolaane aakhirana cadaabuuljaxiim waay marka inaan sidaa ugu dadaalno gaabiskana aan ilaahay uga soo noqono ayaana laka rabaa walaalayaal waxaa maanta keenaya in badanoo oo nolosheena ka mida markaad eegto alla aqoontu way nagu liidataa maxaa yeelay dadkii waxaan ku miisaanay ruuxa kitaabka iyo sunnada ka warramaya yaa la fiirihaa sidee asiga xaalkiisa muxuu xoog leeyahay muxuu aqoon leeyahay muxuu hadabam laakiin la fiiri maawa waxa uu ku waramaayo soo wixii alla maaha wixii alla subxaana watacaala maadaama ay ta allaha cirkan sidaan ka dhigo dhulkan sidaan ka dhigo aniga sidaan iga dhigo adduunkan hadda joogan aakhiradan kusii jeedna iska leh taladiise maaha wax la fudaydsa karee ninkan ha fiirine waxaad fiirisaa waxa uu sheegaayo yani dadku inay sidaa yidhahna laga rabaa laakiin maanta way liidataa sooma ninkii marka amba gabartii barnaamijkaas rabta inay ramadaanka fursadeed ka faaidaysta aniga waxaan isleeyahay waxa ugu wanaagsan oo hadda jaaniska jira ilaan shayaadiintina way xidhan tahay oo maaragtay balaayada kugu ololay laheyd marka fursadaa jirta fursaddaas marka insha allahu tacaala waa inaan ka faa'iidaysano barashada diinta islaamka go-aankaas waa inaan qaadana insha allahu tacaala dadkana waxaan leenahay war kitaabkii sunnada barta markaan leenahay waxaan ka wadnaa macnaheedu waa kaalay noqon sidii saxaabadii oo kale ridwaan ullahi calayhim abuubakar radia allaahu canhu cumar radia allaahu canhu cuhmaan radia allaahu canhu cali radia allaahu canhu war ayagoo diinta qaatoo dhaqangeliye annaga qurba haaniyaan ku jirnaahoo waxaweye sibaa nala xusulayhaah laakiin meesha manaaradda la egahay waa taasi taasu soo kuguma filna nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwaanullah calayhi maa ana calayhi wa asxaabi dadka halkaasaan rabnaa inaan u jeedino wixii markaa insha allahu tacaala bishaan jaaniska jira inay ka faa'idaystaan doonaaye bal waa inaan baraarujintaas iyadoo dadka kalena inaan sii baraarujin ay tahay waa inaan ogaano dadku marka waxaad moodaa inay leeyihiin war anaga waxaan leenahay cilmi haddii la barto iimaan iyo asugu ay wada soconayaan adduunye aakhirana lagu helaayo aan idinkugu yeerina ayagu waxay moodaan in adduunya laga qadiyahay warsaa ma ah adduunyo kaliya cilmi lagu helaayo haddii alla uusan doonina anba lagu helayn ilaan adduunyada allah iskale man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid maa nashaau liman nuriid wa idan marka waxaan leenahay war wax adduunyo kaliya in iska daysid labada wax lagu helaayo kaala qaado saasaan leenahay markaasu wuxuu ku leeyahay isfahankiiya xumaada wuxuu ku leeyahay sheekh aniga adduunyaan rabaa war adduunya yaa kuu diiday فلله الآخرة والأولى الدنيا قر الله أسكال وإن لنا للآخرة والأولى أنا تاسو حانوغا دان لانهاي إن لبرتو أغونت إسلام كو كتاب كي سنة دي لبرتو oo dadka baahinaya laftooda ay baahiyaan hadda idacaadka islaami waa lileh waxaan ka yaabanahay warka adduunka kaliya lagu leeyahay warkii aakhirada aawe kaanama ay naga dhigeen kuwa yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya wahum can alakhirati hum ghaafiluun dabcan way sii deeyaan wararkii aakhirada iyo adduunka kanaa ka mida adduun iyo aakhiro isku xiran waay ma jirto wax adduunyo kaliya layidhaah ramadaanka aad soomayso annaga waa anaga dhahayna markaan salaada dukanan ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayh jidka toosan marka waa maxay jidka toosan waa islaamka lagu fasiraa qur-aankana waa lagu fasiraa nabigana waa lagu fasiraa calayhi salaatu wasalaam saddexdaas ba tafsiir waa sax idan islaamkii markaan ku fasirno islaamka waxaa ka mid ahay tacriiftiisa iyo erebixintiisa an tashhada an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah wa tuqiima asalaa wa tu'tiya azakaa wa tasuuma ramadaan wa taxuja albayta in istadacta ilayhi sabila wa tasuuma ramadaana ka mid a marka bishii ramadaanoon marka soomanahay inaan ogaano in haddaba adduun iyo aakhira isku xiran yihiin waa inaan fahanaa idan marka duruustan adduunya aakhira ku saabsan tahe allihii adduunye aakhira iska lahaya kula hadlahay haddaad marka ka faa'iidaysato fadaaka aan ku sii celiye isfahanku waa xun yahayo dadka waxaad moodaa inay in badanu leeyihiin war gaaladu say taxaan rabnaa war gaala waa hoogtay gaala waa hoogto waxay ku dhacda maadat liimaani billahi walyowm alaakhir cilmigoodii ma yaqaanin alla ma yaqaanin ma yaqaanin aakhira ma yaqaanin idan marka waa inaanan ku dayanin inay annaga nagu dayataana laka raba oon annagu ushuu qabanno maxaa yeeley ilaahay subxaanaha wa tacaala kelimaadkiisa aday ku agyaalin haddaad maanta tumasho iyo raaxo fiirisane ha fiirin jahanamaa kas ah ku xigta ilaahay wuxuu maaragtay noo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladii uu la yimid oo bishan qur-aanka soo bilowday waxau yidhi ilaahay adduunyada markuu qiimaya wamaa haadihi alxayaatu dunya ilaa lahwun wa lacib adduunyadan dhowmaa ilaa lahwi wax dadka waaweyne ku mashquulaan iyo lacib waxa haddaba ciyaarta caruurta ku mashquusho oon ahayn wax sii daahay wa ina daara alaakhirata la hiya alxayawaan naarta aakhiro iyo haddaba maaragtay yaa tumashadan iska fiiri nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaa dad badan oo ku dhahaya iska tumo naftaada neexe nacas yaho ilaahay waa kafuuru raxiim adarsaa ma ah waa inaad ogaato ma xamili karti nabigu calayhi salatu salam waxau yidhi xufat iljannatu bilmakaari jannada waxaa lagu dirbi lagu wareejiyaa makaarida waxa naftu nacabta diinta islaamka baro dadka bar dadka haddaba ugu yeer dadka haddaba maaragtay inay ku adkaystaan ku tirtirsii jihaadkaas nooc walba leh kaala ku adkaysee ku sabar haddaad tidhaahdo wuxuu ku leeya waa adag tahay waa adagtahay laakiin miraha ka dambeeya la fiiriha xufat iljannatu bilmakaari alaaba ka dambaysa alxamdu lilahi aladii adhaba cana alxasana ina rabbana lagafuurun shakuur haddaad tumashadan fiirisan waxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam waxufat innaaru bishahawaati naarta waxaa derbi looga dhiga waxa naftu jecesha hadda sooma arkay dadka markaa tiraa war kaalaya diinta ilaahay barta kaalaya ku camal fala alla adduunya aakhira iskale ameerika inta la fadhiya adeer ameerika maxay tahay waa addoomanka ilaahay abuuray reer caada hadda ka hor yihaadeen iyo annaga xoog badan ilna dadkay xoog ku qabaan wahdaa batashtum batashtum jabbaariina warshadana way lahaayeen watattakhiduuna masaanica lacalakum takhluduun markaasaa marka ula hadla nabiyullahi huuday waxay yidhaahdeen waxaad noogu hanjabaysa xayin yaa annaga maaragtaya horumarkaan gaarnay waxaan haysan markaasaa ilahay wuxuu ugu jawaab awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa marka ameerika allihii abuuray kaalaya ku xirma adduunya aakhirana iska leh ameerika xabad mayso iday haddaba kacad tahay waxa fakhrigaayo ku jirta yaa ayuha nnaas antum wala yurub waa sidoo kale meel walba marka kaalaya barta haddaa tira waxa lagu maya horumarkaan rabna adeer horumarkuma jiraan kuwaasi waa hoogan yihiin walcasri ina alinsaana lafii khusrin ay ku jiraan allana ma yaqaanino sidii fircoon ba dhahaya wamaa rabu lcaalamiina duqida maayo dhahaya maaragtay waxbaan tara aa dhahaya wamaa rabu lcaalamiin idan marka islaam waxaan hayn adduunyada loogama helo ee aakhira wax loogama helo ilahi wuxuu le ina allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ilaahay diintou idiin doortay hadhimana idinkoon islaam wadana insha allahu tacaala marka fataawadu waxay ku saabsan tahay dadkaas ayagu aakhiru diyaargarooba oo warkii adduunka kaliya aan rabin ee noloshooda halka ugu yari halka ugu weyn laa ilaaha ila allahu kasoo bilow imaadat ilada can itariiq inta u dhaxaysa iimaankii waayo shucabtiisii dad sidaa isugu xiran inay yihiin dadka sooman ee su-aalaha weydiihaya barnaamijkaasaan sallaxaya markan insha allahu tacaala haddane waa sidaa marka wajazaakum allahu khayran
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورق بدموع البائسين بدموع البائسين إلي الله رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين هو للإصلاح عود هو للفحشاء صد
waa hagaaga barnaamijka fataawaha ramadaaniga ah ee waxaynu ku guda jirnaa idaacadda sida tooska haatan uga soconaya waxaana barnaamijka insha allahu tacaala aynu rajaynaynaa inaynu wax weyn ka faa'iidi doonno su-aalaha sheekha aynu markaasi usoo bandhigi doonno insha allah su-aasha ugu horreysa ee barnaamijka ayaynu jalleecaynaa dhegeystaaya waxauu ku soo bilaabay ugu horreyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayuu yidhi magacaygu waa axmed ayuu yidhi waxa aan sheekha weydiinayaa muxuu yahay xugumka dadka sida hoose bisha ramadaan u samaysta maqaaxiyaha ee dadka hoos ka afuriya iyaga oo lacag raadsanaya haddana sabab uga dhigaya in dadkani musaafiriin yihiin
bismi illah jazaaka allahu khayran walaalkeen khayr allah siiy waa su-aal wanaagsan waaye marka hore ruuxa muslimka ahu arrimahaas markay ka muuqdaan waxaad dareemaysaa waxyaalo badan dadkan aan wax u karinayo waa musaafiriin musaafiriin in gooni wax loogu kariyo barnaamijkaas yaa isku ogahay ruuxa musaafirka waxaa laga rabaa inuu yacni maaragtay sidii kale isu daberi karo meel yacni maaragtay unsaas laakiin barnaamij noocaas oo kale oo dad isu soo aruuray ee wada musaafiriina magaalada in looga soo aruurshay meel laysugu keenay yaa laga dhaaracsiyaa horta musaafirku midba ruuxba meela un duruuf ku haysta musaafir waa jira laakiin xaafad musaafiriin maqaayad kaliya looga furaayo marka waxaa rabaa ruuxu inuu alla iska jiro inuu alla iska jiro raba alla waa ku ogyahay haddaad adigu isleedahay nimankan diinta islaamka ka waramayo si uun arrinkooda saad fatmo fiican iyo uga hesho si uun maaragtay wax isu dabamari haddaa istira alla wax laysuma dabamari karo alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir taas horta waxaan ka leehay musaafiriin iyo ciladaas iyo xaafad musaafiriin kaliya joogaan oo maqaad looga furaayo ma naqaan anagu dadka badan musaafirku waa halhal marka taas intaas ayaan uga baxa haddaan u galo qofkaasoo kale waa jiran yahay haddii uu rabo inuu maqaayadan furo ilaa waxaan ognahay rag badan oo dhahaya waxaan waan ka lacagaysanaynaa marka dadkaas waxaa la rabaa in loo caqli celiyo laydhaah bishaanoo kale ruuxii aan daacaadka ilaahay ka faa'iidaysan ee macaasi isku daya ruuxaas waa ruux aad iyo aad runtii alle uga fogaaday maxaa yaele xasanaadaa la rabaa ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikraa lidaakiriin macaasidii yacni sayi-aadkii baabkiisa inuu ruuxu sii wado waa foolxumo waa guuldaro maxaa yeele waa mawsim occasion waaye xasanaadku aad ay maaragtay ay tahay wakhtigoodii la shaqaysa lahay ilaahay hanagu aadiyey sayi-aadkana waxay wakhtiyadii alla kaa tirtiri lahay wa inaad marka weli daba joogto wixii bishii aad ka soo noqon lahayd waxyaalihii iyo foolxumadii soo maha ma lacagaad daba joogay tacisa cabdu diinaari wadirham owra nabigu calayhi salatu wasalaam waxaa kadeeday oo hoogay oo baaba'ay oo sidii gaalada alla ku yidhi waladiina kafaruu fatacsan lahum wa adalla acmaalahum waa hoogeen sooma waa kadeedeen tacisa cabdu diinaari wadirham diinaarka iyo dirhamka midka adoon u ah cabdullaahi aa laga rabaa cabdullaahi ma naqane diinaarkii u adeeca oo haddaba uu ka dambayha markaasoo sii bannaanin si kaleba ku raadiha taas marka qofkaasoo kale ruuxi ogaada waxaan kula dardaarmaynaa inuu haddaba u caqli celiyo waa ruux shaqaawo iyo kadeed raadsahaya xaqiiqatan arrintaas hebel hadda ma dhahayno laakiin saa'ilkuna mau magacaabin laakiin guud ahaan maxaa yeele ilahi wuxuu leeyaa yani maaragtay markuu ka warramayo watawaasaw bilxaqi xaqa in lasu dardaarmaa la rabaa waxay ahaaday aayadii kale wa tacaawanuu cala albiri waataqwa wanaagga iyo allo laska jiro isku gacan siiya walaa tacaawanuu cala alifmi waalcudwaan ifmi iyo cudwaan haisuu kaalmaynina haddaad markaa nin aad og tahay oo asiga inaad farto waryaha soon inaad tira lagaa rabay haddaad adog raashin u karisay tira halkaan halkaan soo gal yani u fiirso waa shaqaawo waa ruux yani aad runtii khatar arintaas ugu ta marka intii og waa inay u naseexayaan ummadda dhanana laga rabaa inay macruufkana faraan munkarkana reebaan ilahi wuxuu leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat innaas ummadana fardi kastaa soo gela gaarahaan dadka aqoonta u le waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr idan marka waxaa laga rabaa sidaas in hadaba aan u ogaano man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih inaan marka u naseexayno weliba markaan khayrka u sheegayno oon yani udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana bal caqligiisa aan la hadalno aan hadaba maaragtay tartiib sidaa ula hadalno taasaa waxaa la rabaa oon dhahno haddee haddii maalan xiliyada okasyoonka aho suuqa qaluu ganacso kaash fiican la helo ninkii jaraysta ka waran ama iska jiifta waxaa le ninkan wuxuu yaha male waana nin nolosha ka dhacsan waaya le soo ma idan bishii ramadaanka oo shayaadiintii xireed ninkii maqaado hoos ka furaaya ama haddaba maaragtay tubaaka dadka gadaya ama qaadka gadaya balaayo wixii xunoo dhan inuu ka tagaa laga rabay in marka insha allahu tacaala ruuxaasu gurmad badanu u baahan yahay walaalahayn qofkii arka rag iyo haweenba ha u gurmadaano dacwada ha ka gutaano wajazaakum allahu khayra
aada buu u mahadsan yahay al-ustaad oo sheekh noorman cabdiraxmaan ayuu ahaa oo su-aashaas saa'ilkeenu soo weydiiyey ka jawaabay dhegeyste kale ayaa waxa uu ku soo bilaabay su-aashan uu kaga qayb qaadanaya barnaamijka ama fariin qoraalada uu kusoo diray isagoo ku bilaabaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayuu yidhi waa haweeney muslimada magacaygu waa aniso axmed ayay tiri xuseen kuna sugan degmada dayniile waxaan sheekha soo weydiinayaa ayay tiri laba su-aal oo kale ah midda koowaad waxa ay tiri nusaadii haddii aan awoodin inaan salaada taraawixda ku tukado masaajidka oo aan ku tukado gurigayga oo qur-aankana aan akhristo maxaa dhibaato ah tan kalena waxa ay leedahay haddii dhiigga caadada ah uu yimaado xilliga dambe ee bacda alcasr maxaa layga rabaa ama arrinkaasi ka ratib maya
bismillaah walaasheen khayr allah ku abaalmariyo waxaa haddaba maaragtay bidda hore gebdhaha waxaaba la rabaaba masjidka waxaa uga habboon gurigooda gurigooda inay ku dukadaan ayaa laga rabaa warku waa inaan saa u fahanaa gebdhaha gurigooda ayaa asal u ah inay salaada ku dukadaan allaahumma in guriga ilma joogaan oo dadkii buujinayeen oo laga yaabo inay ka duka weyso markaasay masjidka aadi kartaa iyadoo ilmihiina aan soo daceen ammaanadaasna aan ku dheelayn sidaas ayay marka masjidku aaday idin weliba maxramkeeda wadata suuq iyo waxna aan sii maraynin oo yacni arrin xadidan ah taas marka gurigaaba u asalaba qur-aankeeda inay ku akhrisato ay maaragtay ilmaheeda haysato ay qur-aankeeda akhrisato salaatuleylkeeda ay dukato taraawiixda ay dukato taraawiix waxaa loogu magacaabay waa uun laga nastaa laba ragac markale dukadaa la nastaa mooyaane ama afar ragac markale dukadaa la nastaa mooyaane qiyaamuleyl un waay taas marka guuruga asala maxaa ku jaban maahe waaba sida ugu fiicneed waay kaliya waxay maaragtay haddii ay u suurtagal naqon weyso guriga duruufo ka jira ama arrimo ka jira dartii ay u kari weyso arrimaha dartooda ay u kari weyso oon marka xagga laakiin asalku halkaas waay taas waa middaas midda kale haddii uu yimaado dhiigu iyadoo soomka jiro macnaheeda soomka waa bura waay maxaa yeelay waa inaan ogaano soomka waxa buriya waa inaan inay kamid tahay xaydku kamid yahay nifaasku kamid yahay idan maalintaas waa soo megdhebe waana cadaan masaladaasu ma aha masale hadda madmadow ku jiro sababtu waa in shuruuddii soomkana la helo mawaanicdana ay meesha ka baxdo maanica marka dhashay oo ah xaydaa yimid xaylkuna wax ilaahay subxaana wa tacaala aadam gabdhihiisa uu ku dul qorsheeyey waaye ee wax ceeba ma aha ee wax ilaahay subxaana wa tacaala uu sidaa u jaangooyey marka qada ama maalinta inay soo megdhowda kaliya ayaa laga rabaa macnaa maalintaa soomka waa ka buray maalintaas waa soo qadaynaysaa wabillahi towfiq
jazaak allahu khayran khayr aljaza barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa ee fataawaha ramadaaniga oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda islaamiga al andalus xarunteeda dhexe oo aad si toos uga maqlaysaan muujada f m k dherarkeedu yahay sideed sideed dhibic sideed megahertis su-aasha kale haddii aan u gudubno ustaadii dhegeysta ayaa kusoo bilaabay magacaygu waa maryama siciid oo joogta deegaanka shalambood ayay tiri waxaan sheekha weydiinayaa soonka ma burinayaa dhegaysiga heesaha
baaraka allahu fiiha ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo saa'iladaas oo jazaakum allahu khayran dhammaantiinba heesta waxaa la yidhaah ama anaashiidda la yidhaah ama magacaad rabta u bixi ama gabaga ama shicirka wixiiba noocaasa macnaha waxaa la fiirihaa u xambaarsanyahy haddii wax fiicana uu xambaarsan yahayne ma burinayo haddii waxuna uu xambaarsan yahayne waa ibr macnaha waxa waaye nabigu calayhi salatu salam waxau yihi asawmu junna soomku waa gaashaan oo xumaanaha iyo macaasida ayaad dhufays aad ka gasha ayuu kuu yahay naftaadii yaad idibayhi waxaa kaloo kuu yahay naarta iyo wixii aad ku geli lahaydba junnow kaaga yahay riwaayadaas marka mid ah yani waxaa jirta qayb ku kororsan oo ah maa lam yakhriq haddowna jeexin dhufayskii hadda adigu iska duleeliso haddee waxba ugama gamba kartid markaas marka in la duleelsho waxyaalaha keenayaa waxaa ka mid a waxyaalahaas aan bannaanayn oo la dhegaysto ilan dhegtu waa inay soonto ina alsamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula dhegta iyo aragga iyo maskaxda waa laga su-aala maxaa le ilaahay nicmo uu ku siiye waaye dhammaanteen waana laga su-aala idan marka qur-aanka wuxuu u kala qaaday allahu rabbualcaalamiin haddee warbixinta iyo fataawahan iyo aqoontan uwa aqoon adduunya aakhira ku saabsan adduun kaliya ma ah la socda waxaa la rabaa qofku inuu ogaado halkan beertuu ka abuuro wuxuu ka guranayaa xalka aakhiru ka guranaya adduunyadu waa inay masracatu laakhira kuu noqoto adduunyada hala diida macnaheedu maaha laakiin lambarkii alla siiyo rasuulkiisu siiyey lambarka weyn alla siini waayo macnaheedu marka ilaahay wuxuu yihi washucaraau yatabicuhum alqaawuun gabayaagu waxay waxaa raaca kuwa habowsan oo burisat aljaxiimu lilghaawiin ilaahay ku yidhi waxaa jaxiimada dibadda loo soo dhiga kuwa habaabay oo maxay yihiin markaas waxaa la leeyahay jahanamadii waa tan halkaan jaxiim halkaanay taalla aakhira waraa jira waxaan asmo hadda lee asmo maaha markaasaa le waqiila lahum aynamaa kuntum tacbuduuna min duuni illaah wixii aad qawaaniintooda ee xeerarka caalamigaa dhihi jirteen oad raaci jirteen war alla keliyaha manhajkiisu caalami yahay waddadan soo mara waa tii laydinka kari waayo dadka inayda qaarna aad disheen qaarna fariiqan yaqtuluuna wa fariiqan yacni maaragtay fariiqan kadabu wa fariiqan yaqtuluun waa kaasi kuwa maxay idin talaan aawen aynamaa kuntum tacbuduuna min duuni illah hal yansuruunakum aw yantasiruun ayagu ma idin heli karaano gurma ma idin samayn karaan mase ayagu way samaysan karaan aw yantasiruun فكبكبوا فيها هم الغاوون نارت جهنم لغو قلام الرقة الشعراء يتبعهم الغاوون مركا weliba waa sii socotaay hadhowbay calacalaana waxay leeyihiin waan haddaba lunsanay dulmiyaan samaynay waa haddaba maaragtay yaa mujrimiina na dhumiyeen id nusawiikum birabbi alcaalamiin ilayhin dadkan qawaaniintay dejiyaan amba baarlamaan ha noqdaan ama odayaal dhaqan ama wadaadda un maaragtay ijtihaadaadkooda baadilka dadku ku wada ha noqdaane wixiiba maaragtay aan diinta ilaahayn oo kitaabkii sunnadii aan ahayn ee haddaba nasan wastinbaadan aanu ahayn ruuxii raba inuu dadka ku wado dhibaatada ka dhacaysa fiirso فكبكبوا فيها هم والغاوون الغاوون وجد ماشي كسوس عنان فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون أيها نارتك نحمر ما يوحلنا تالله إن كنا لفي ضلال مبين baadin macadan ku sin inta adduunka joogna warbixinta dhegeyso alla ku siihay adduunya aakhirina isku xiran yihiin fiirso id nusawiikum birabbi alcaalamiina kuwiina sharci dejinta iyo baarlamaanada iyo balaayada haddaba maaragtay ah mustawiga rabaanba heerkii rabaan ha aadeen markan alla idinla sinay oo kitaabkii sunnada isma diidana aan dhaana ama qawaaniinta iyo xeerka dalka isma diidana hoogaas iyo balaayadaasay hadhow soo xusuusanayeen wamaa adallana ila almujrimuun dembiilayaal haddaba na habaabiyey famaa lanaa min shaaficiin marka washucaraa'u yattabicuhum alghaawuuna marka alla leeyahay soo u waday ayuu aakhirka waxau yidhi ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati وذكروا الله كثيرا وانتصروا إلا الذين كانوا آمنوا رمين وعملوا صالحات شقين ونحسن شقين وذكروا الله إلهنا حسين كثيرا ولبا إن بدن وانتصروا من بعد ما ظلموا أنا ولبا أرغوستينو عدو غودك أرغوستين مركي للدلمية كذب أفرتاس شعرك أما هيستا وضته أما قبق وضته أما أناشيد وضته ولا دقيسنا iimaan iyo camal saalixa iyo allo in badan la xuso iyo cadowgiioo laga aargoosto in markaas sidii xadiidkii nabiga alayh salatu slam markuu dhahaya maaragtay markuu ka warramayey allahuma lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa faanzilan sakiinatan calayna wathabbit alaqdaama in laaqaynaa ina alulaa qad baqow calayna idaa araaduu fitnatan abaynaa shicirkaasoo kale waa xadiidkii saxiixulbukhaari ku yidhi inaan marka yani macnahaas u fiirino marka heestu haddii macnahaas aysan wadan eberwy soomka daba junnadii waa dhaawacday dhufayskii waa dhaawacan yahay oo wixii thawaabkii a baaba noqonaya ilan waxaa rabaa inaad wax walba ka soonto marka insha allahu tacaala sidaas ayaan haddaba ku leenahay wixii kalena hadda hala korsado culammada hala weydiiye wixii dhiman ilaan waqtigu waa si kooban yahay wajazaakum allah khayr
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لكه في كل حين لكه في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين
hagaaga barnaamijkeenna ayaynu weli ku guda jirnaa ee su-aasha kale ee xigta ayaynu jaleecinaa su-aashan waxa ay u dhacaysaa sida tan haweeney muslimada ah ayaa waxay ku bilaabaysaa oo su-aashan iyadu inoo soo dirtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa najmo xasan maxamed waxaan weydiinayaa sheekha ayay tiri hal su-aal oo ah waxa aan haystaa canug yar oo afar bilood jira oo aan naas nuujiyo marka nuujinta naaskaasi maxay soonkayga u dhimaysaa sidaas ayay leedahay gabadhaas aisha bismi illah jazaak allahu khayran wajazaak allahu khayran haddaba ilaahay subxaana wa tacaala khayra ka abaalmariyo gabartaas soo su-aashay su-aashu hadday tahay ma macnaha canugoo la nuujiyo ma soomka iga buriye hadday tahay waa maya ma buriyo soomka wax buriyo waa kooban yihiin xisan wa macnan haddii ay macnaheedu tahay haddii canugii aan nuujiyo ee markaas aniga aan isaga baqayo inaan jilco oo markaas aan afuro maxaa laygu leeyahay hadday tahayna horaan uga jawaabnay oo waxaa laga rabaa maalintii inay soo qadayso maalintii inay soo qadayso ayaa laga rabaa wax kale lagama rabo haddii ay canuga u baqayso waxyaalo kale uga baqayso ama maaragtay waxyaalahaas ay tahay haddii culimmada u dhowaa su-aasha kolley anuu hadda su-aasha waxaan ka fahmay naas nuujinta naska su-aasha waxa waaye nuujintaasu soomkayga waxmay u dhibe waa maya laakiin taa in la su-aalo may taha miyay taha markaad fiiriso mal insha allahu tacaala waxba dhibi mayso ani hadda taasaa ii muuqata waa su-aasha sida aan ka fahmay haddii ay tahay haddaan soomkii furo canugaas yarkaha nuuji lahaay nawaataan hore uga hadalnayo in dhibku gaaraayo ama canuga dhib gaaraayo hadday ku huban tahay ama malo xoog badan aad haysato waad afuraysaa waadna soo qadaynaysaa fidyane ama miskiin la quudiyane culammada qaarkood sida ay tilmaameen waad ku daraysaa haddaad iska dhaaftana in layska dhaafo qaara rajaxaayo oo soomka kaliya soomka khilaaf kuma jire waa miskiinka la quudihaayo wabillahi towfiiq maasha allah jazaak allah ustaad su-aasha kale ee xigta waxay u dhacaysaa sida tan dhegeystaha waxuu kusoo bilaabay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaan kadib ayuu yidhi waxaan u mahad celinayaa allah kadibna sheekhaha iyo walaalaha idaacadda andalus ayuu yidhi magacaygu waa ikhlaas oo jooga kismaayo gaar ahaan xaafaddu waxa uu yidhi waa guulwade haddaan u gudagalo ayuu yidhi su-aasha qof soomanaa ayaa ishilmaamay markaas ayuu wax cunay haddaba ma loo sheegayaa mise waa laga aamusi inta uu markaasi uu ka soo xusuusanayo soonkiisa bismi illaah jazaahu allahu canaa khayran walaalkiin khayr allah ku abaalmariyo waa loo sheegaa waayo ummadda muslimka ah watawaasaw bilxaqi waa tiyaada kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can ilmunkar muminiintaasaa laga raba walmu'minuuna bacduhum awliyaau bacdin ya'muruuna bilmacruufi yanhawna can ilmunkar nabiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam in nasiitu fadakiruunii haddaan halmaamo ixusuusiya marka waaba wadiifadaadii waxaad adduunka u joogta ay baqaayib ka tahayba waad u sheegaysaa walal waad sooman tahay bal joojiyaad leedaha waa haddaba mara man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastadbic fa bilisaanihi hadda hadalaaba ku filan ninkan waa sooman yahay ama qofkaas waa sooman yahay marka waa loo sheegaa ma loo sheegaya in la yidhaha maba ahaba subxaana allah haddii maaragtay watawaasow bilxaqi iyo qofku fahamsan yahay khasaaraba haddii aadan dadka wax u sheegin maadaa ka badbaadaysa ila afarta wada jirta khasaarada looga badbaadaa sida alla ku dhaarta iimaan iyo camal saalix atawaasi bilxaqi atawaasi bisabri oo wada jirta jazaaka allahu khayran wabillahi towfiq waa tahay ustaad haddii aan sii raacsado oo kale qofka isaga arkaya oo kale haddii ay dhacdo inuu ka aamuso dembi ma ku lahaan karaa oo ma ka soo gaaraysaa bismi illaah haddee ruuxa waxaa la rabaa sideedaba shareecada islaamka markuu fulinayo in uu yidhaahdo maxaa ilaahay subxaanahu watacaala iga rabaa maxaa haddaba uga rabaa inaan ka fogaado maxuu uga rabaa inaan sameeyo maxuu uga rabaa inaan faro maxuu uga rabaa inaan reebo ilan muslim macnihiisu saas waa muslim macno weyn uu leehy idan marka hadduu ka aamuso aqoon la-aanu hadday hayso waa mas'alo kale oo markaas inuu su-aalo si hadda uu su-aalayo walaalkeen oo kale laakiin asoog hadduu ka aamuso waa dembaaba waa dembaaba oo wuxuu ka gaabiyey bal inuu khasaaradii gelayaa muuqato watawaasow bilxaqi maxuuga aamusa adigu dariiqada ugu sheegaaye qaabka uu maraayo iyo taasu waa asiga iyo kadadnimadiis laakiin inuu u sheegaa laga rabaa in nasiitu waa nabi maxamed alayhi salatu wasalam in nasiitu haddaan ilmaabo fadakiruunii ee xusuusiya hadde waa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam idan haddee haddaad dakiruunii aad khilaaftay soo ma dad kalena inaad tafkiirsaa laga rabaa wadakir marka taas waxa waaye dembigu intuu la ekaadaba wax lagu laamaa baarak allahu fiik waa tahay ustaad jazaak allah khayr haddii qofkaas anoo weli sii daba socdaa isla su-aashan wixii uu cunaya ama soonka ka burinayay maalan ama raashin uu cunayay oo ay su-aasha asal u ahayd oo kale marka la xusuusinayo inta uu gacmaha kula jiro miyaa loo daynayaa oo intaas un ha iska dhammaysta maa la leeyahay mise markaas uu hawsha wadaaba laga celinaya bismillah marka hawsha wadaa laga celiyaa sababta waxaa laga rabaa inuu ka aamuso uma atimu siyaama ila leyliyaa laga rabay wuu khilaafay isagoo a dembi kuma laho qofka iyo ilooba cuna ama caba soomkiisa dhammaystiradeed moogtahay laakiin asiga mas'aladiisu caynka hadday noqoto adigu waad xusuusan tahay inaad macruufka fartood munkarka reebtana ummadda aad ku tirsato ood xibin ka tahay ay shaqadeeda tahay taas marka waxaa waaye waa ka qabane war joojiyaad leedaha miis hilmaanta saasaad leedaha ama hadal haddaad kule ama gacanta xataa ad u qabayso haddii aadan dhib kale ka baqayn baarak allahu fiik maasha allah jazaak allahu khayran khayr aljaza qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaanu soo gaaraynaa ee fataawaha ramadaaniga su-aasha xigta waxay u dhacaysaa sida tan dhegeystaha kusoo bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa maxamed cusmaan yare ayuu yidhi oo ku sugan degmada awdhegle su-aasha aan rabo in aan sheekha u gudbiyo waxa weeyaan ayuu yidhi haddii aan dhex quusto ayuu yidhi barkad biyo ah haddaba soonkaasi ma iga buray mise weli waa uu ii jiraa
bismillaah haddii macnuhu yahay haddaan qabowsado oo qubays qabowsi aan ula jeedo ilaan barkadda la gelaayo kolley biyahaas ama dabaaluu ku barana ama maaragtay qabowsiyuu ka rabaa lama gooraba waxay dhibaysa male waxaale qabowsigu ama qubayska qabowsiga loo qubaysa waxuu dhibaya male haddii macnuhu yahay in maalan aan dabaashay dabaashiyaa wax igaareenoo biyihii ayaa igu fakaday hadday tahayne taas waxa waaye in marka horeba waxaa la rabaa ruuxu markuu barnaamijkaas gelaayo biyaha inuu iska ilaaliyaa laga rabaa ilaa nabigu calayhi salatu salaam markuu ka warramayey maaragtay luqluqashada iyo sanku biyaha la gashado baaliq kuwa haddaba maaragtay ku xil fogow ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane yacni haddii aad sooman tahay mubaalaqa samaymaysa sababta waxaad ka baqaysaa in wax kugu fakadaan sidaa darteeda haddaan waxba kugu fakan waxba dhibi mayso haddaad isaga baqayso in wax kugu fakadaane marka horeba inaad iska ilaalisaa laga rabaa lagaa rabaa qubeyskuna waxba dhibi maayo guud ahaan haddee maaragtay inaad saa isu ilaalisana adaa laga rabaa sidaas ila tahay wallahu aclam
ustaad jazaak allah weli biyaha iyo arrimahaas ayaan ku guda jirnaa dhegeysta kale waxa uu leeyahay ayaa kusoo bilaabaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan wariyaasha iyo waxa uu yidhi sheekha barnaamijka noo fadhiya ayaan wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayuu yidhi wacalaykum asalaam ayaan leenahay magaciigu waa xasan sheekh sheekha ayuu yidhi waxaan weydiinayaa sheekha cabitaan ayaan qasaa inaan dhadhamiyo ayaan rabaa marka aan dhadhaminayo ayaa mararka qaar laga yaabaa in aan liqo ma iga burayaa soonkaas ayuu leeyahay dhegeystaan bismillaah in waxyaalaha noocaasoo kaleeta ah oo dhedhamaha iyo aan laga ag dhowaanaa fiican man xaama xawla alximaa yuushiku an yaqaca fiih haddiise aad adoon u maaragtay dhedhamadu aslan wax dhibi maayo taas waa inaan ogaano dhedhamadu waxba dhibi mayso waxa la diidaa waa wax la cuno oo la cabo wa taas waa inaan fahanno marka inaad uun digtoonaato marka biyaha waa dhadhami kartaa caanaha waa dhadhami kartaa laakiin inaad dadaasho sidii luqluqashadiiba aan ku soo marnay taasaa laga rabaa dhadhamada kaligeedana waxba kaa dhibi mayso sidaasaan leenaha walaalkeen jazahu allahu cana khayr maasha allah jazaak allah ustaad su-aasha kale ayaa dhegeysta waxa uu kusoo bilaabayaa sida tan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magaciigu waa kowthar maxamuud mucalim oo ku sugan degmada hiliwaa su-aashayda waxa ay tahay ayay tiri hooyaday ayaa bil soonqaad ah buro laga qalay bishaasoo idilna cisbitaal ayay ku jirtay wadacina way dhimatay oo xilligii wadaca la soomi lahaa ma wax soon ah baa laga soomayaa
bismillaah maya wax sooma laga soomi maayo su-aashaas macnaheedu sidaas waaye maxaa yeele qofka waxaa la rabaa in markii uu jiranayne fasaxou lahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar ayaam kalena mausan joogin oo soomkii markii uu dhammaadayba warkaasoo waa geeriyooday marka su-aashu caynkaas haddii ay tahay jawaabtu waa caynkaas wax laga raba male laa shay-a calaa aqaaribihaa gabarteeda iyo wax kaleba wax lagama rabo maxaa qofku inay wax asagu u suurtagal uu makansaday asoo makansaday haddana uusan samayn iyadoo inuu soomo ay u suurta gashay ee uu ka gaabiyey waayo marka la leeyahay waa laga soomaa ama hadduuna ayna u suurtagelin oo jiradii markii horeba loogu cudur daaray say u socota uu ku tegey wax laga rabo male maxaa yaele min ayaamin ukhra lama hayo maalmo kale maba helinba u suurtagal taa maralkiyaa weli hayo billahi tawfiq maasha allah ustaad jazaak allah khayr qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaynu soo gaarnay su-aasha ugu dambeysa barnaamijka aynu kusoo gabagabeynayna waxa weeyaan ama ay u dhacaysaa sida tan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayaa lagu soo bilaabay walaalaha andalus magaciigu waa cabdilbaaqi cali cilmi sheekha waxa aan weydiin lahaa ayuu yidhi waxaa waxa la yidhaahdo madi iyo wadi soonka ma jebinayaan maxaase lagu kala garanayaa iyaga iyo manida
bismillaah horta madiga waxaa ka waramay cali radia allahu canhu xadiidkii saxiix ahay kuntu maddaa'an markuu dhahayay madiga markaa waa wax oo yacni soomka ma buriyo calaa kulli xaal soomka ma burinayo wedigana ma burinayo asigani salaatu soomka waxaa buriya xisan xagga waxyaalaha muuqda oo dareemada cadiga lagu dareema iyo wa macnan xagga waxa lagu maaragtay labaduba kama mid ah marka madiga iyo wedigu yani madiga iyo wediga soomka ma buriyaan maxaa lagu kala garanaa madiga horta waa layska dhaqaa maaragtay weysada u buriyaa bis ma buriyo maaragtay soomka ma buriyo waxaa kaloo maaragtay la mid ah wediga madigu marka muxuu yahay madigu qofku markuu kacsado xibintii markaas kacsigii ay dhigto ama maaragtay waxa soo baxaa la yidhaha ama intayba jirtaba nin iyo nagna waa ka yimaadaa sida ay tilmaamayaan culamada islaamka wedigana waxaa la yidhahaa markii ruuxu ou kaadiyo kaadidaas dabadeed u yimaadaa mana dareemo sida madigoo kale wedigana qofku dareemi maayo maniga kaliya u dareema yani maaragtay maa in daafiqa alla ku magacaabay marka soomna ma burinaayo madiga iyo wediga mid walboo ka mida waana najaaso waa layska dhaqaa sidaasaa badan maaragtay saas waa inaan ogaano anuu munaasabadan uga faa'idaysana insha allahu tacaala dadku inta badan waxay weydiiyaan soomka maxaa burinaya waa fiican yihiin aad iyo aad ah haddaba maaragtay aan idin leenaha jazaakum allahu khayran rag iyo haweenba waxaan se taa inaan ku darno ku baraarujiha islaamka xaaburiya iimaanka xaaburiya waa inaan ku darnaa horta nawaaqid ulwudu waa naqaanaa soo ma weysada waxa buriya waan garanaynaa laakiin waxa iimaanka buriya waa inaan garanaa dadku inta badan way ku su-aalayaan iimaanka wax buriyaa jira shala waataan maalintoona waataan ka hadlaynay dadka ayagoo islaamka ku tirsanaya haddana aqoontii islaamka ee barashada islaamka aan u soo jeedin ayaa qaar culammada ka mid a waxay yidhaahdeen ruuxaas islaamnimadiisu wax jira ma ah sababtu waa ka bura hadduuba sidaa joogtay isagoo jaanis heli kara ruux loogu cudur daara islaamkan jaahil ka ahay oo ma aqaano masaa-isha guud ahaaneedaan ka warramaynahoo ruuxiiba islaamka rabid u haaya ee uu ogaa karo masaa'il daqiiqahoo dhuudhuuban oo dadka aqoonta dheer leh ay ku gaariin ka hadlima anugu masaa-isha dadka guud ahaaneed ay yaqaaniin ruuxa aqoonta aan u lahayn ee cudurdaarku helaya waxay ku soo koobaan culummadu laba ruux un kow ruux hadda soo islaamay ee aan xilliyadii islaamkiisii ka soo yacni wareegtayba xilli ou waxbarto ay uusan ahayn oo macnaha marka uu soo islaamayba waa haddaba maaragtay markaasuu u diyaargarooba in la wax la baro markaas kadib un waa hawshiisa iyo ruux ruux waxbaro waaye oo culummada meel ka fog ku noolaay meeluu hadda u doontana aan ogeyn saasay culummadu ku tilmaamayaan wixii ka soo hela anugu mas'aladan ma aqaan wax layidhaha ma jira waa inaan la socono wixii isbeddel hoo yimaada inaan haddaba maaragtay meeshay jirta aan u doonano cilmiga iyo aqoonta waad aragteen adduunyada intaa loo jirsha gaala loo jirsha waa asaa badaha lagu le aha walaal marka waa inaan insha allahu tacaala taa nawaaqid ulwudu iyo nawaaqid ulislaam nawaaqid uliimaan waa inaan aada ugu dadaalna barashadeeda maxaa hadda ka hor odagi oo la sheegayo kale inaan noqono lama rabo odayaa waxaa leeyihin weyse qaato iska dhuuso iska duka jir marka qolaa heshe waxay war sidaan haddee weysadiyaa ku burta weysada hadday burtane salaadu ansixi mayso ordoo iga tago war intaasaan iyo haddee iska duruqsa jiro iskana duka jiro iyo dhuusan iska dukana jiro wax waa xunta ay dhahayana maanan arkine xaggay ka yimidoona war xaansho caddaan waxaan balaayada marka dad noocaasoo kaleeta inaan naqano lama rabo mas'alada marka aad maaa taas waxaan uga sheekayaa dad badanaa maanta adduunya jacayl wuxuu ku bixiyay inay diintii ay ku tirsanaan ay la diriraan ayagoo dhahaya amba argixisaan dilaynaa ama waxaan dilaynaa maaragtay mintidan dilaynaa ama saas oo kale yani gaaladiyaa lacaag ogol ilaa maanta waxaa laga shaqaystaa diinta islaamka laga shaqaystaa kuwa diinta islaamku ay ka dhab tahay oo difaacayna waxay nafi maal u bixaa waa diinta islaamka inay ku difaacaan gaalo iyo wixii gaalo u shaqeeyo o dhanne waxay ayaguna wax ku qaataan wax gaalada maanta u shaqeeya diinta islaamka dowladahan caalam islaami ka jiroo dhan intooda badan u fiirso waxay aqoonsi ama taageero amba ku helayaan inay yidhaahaan argaxiso wax la yidhaaha soo anaa la diridaayo iga go-antay aad baan u nacabahay waa in la siiyo maaragtay taakulayn nooc walba ah oo taageero nooc walba idan marka adoo diinta islaamka la diriraayo ayaad haddaba maaragtay waxaad rabtaa inaad haddana tiraa ee soomka xaaburiye weysada xaaburiye ee diintii oo dhan oo alislaam an tashhadu an laa ilaha illa allah washhadu anna muxamadan rasuulah watuqiimu salaa watuutiya zakaa wixiyaa dhabaaba laga yaabaaba inaad budka la dhac u hayso marka taana waa inaan insha allahu tacaala si fiican isaga fiiro inta fursadu jirto ilaa hadhow haddaad islaam intaas yani maaragtay islaam ansaxayn xagga hadlada tagoto wixii baabi'ihaayey aada haddaba waday haddii aniga dib haleyna qof kaa yeelaysa male marka ilaahay maaragtay ramadaankan ha naga aqbalo ilaahayna subxaana wa tacaala diintiisa hana fahansiiyo nasalu allaha subxaana wa tacaala an yufaqihana fi diinih wayucallimana الta'wiil ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله رمضان قد أهل waa hagaaga barnaamijkii ayaanu soo gaarnay gunaanadkiisii waxaynu ku soo afmaraynaa saa'ilka markaa lagu magacaabo cabdilbaaqi cali cilmi oo isagu markaa jawaabtii hadeertaan uu sheekha ka jawaabayey isoo weydiiyey waxaan rajaynayaa dhammaanba inagu iyo sidoo kale dhegaystayaasheenuba inaynu ka wada faa'iidaysanay jawaabaha kala duwan ee markaa sheekha uu inoo tilmaamay iyo sidoo kale su-aalihii ayna soo weydiiyeen inta barnaamijka ka qayb qaadatay ee markaa iyagu su-aalahooda aan rajaynayo in dad badan oo idaacadda markaa dhegaysanayay ay wax badan ka faa'iideen barnaamijkan lamida intaanu ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa dhanka farsamada inaga saaciday walaalka saalax nabhaan anigoo rabbaaniyan waa idinla socodsiinayey wallaahu akbar waalcizatu lilislaam wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا